bismillaahi raxmaan raxiim duhur wanaagsan dhegeystayaal halkan waa raadiyaha dalsan muqdisho kuna soo dhowaada qodobada ugu dooroon wararka maanta aan idiin heynana waxaa ka mid ah
bajoojintii ay ku dhawaaqday somalilan oo fashilantay iyo dagaal mar kale ka qarxay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool
maxay kulamada madaxweynaha soomaaliya uu ka wado dalka talyaaniga muhiim ugu yihiin howlgallada ka dhanka ah al-shabaab ee ka socda guud ahaan dalka
al-shabaab oo weerar qaraxyo ku bilowday ku qaaday saldhigyo ciidanka dowladdu ay ku lahaayeen magaalooyinka afmadow iyo afgooye ee gobolada shabeellaha hoose iyo sidoo kale gobolka jubbada hoose
aqalka sare oo maanta akhrinta koowaad marsiiyey sharciyo ay ansixiyeen golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya
wasiirka korontada iyo biyaha ee soomaaliya oo sheegay in dalka ay ka jirto baahi weyn oo dhinaca korontada
iyo diyaaradaha dagaalka maraykanka oo soo riday shay loo malaynayo inuu yahay waxbasaasid
isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holseladis
duur wanaagsan waxaad hesheen dulmarka wararkeenna duurnimo haatanna warkii dunida oo dhan
xabajoojintii ay ku dhawaaqday maamulka somalilan ayaa fashilantay iyo dagaal saaki mar kale dib kaga qarxay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka soon sool waryahayaga maryan ladane xuseen ayaa warkan faahfaahinaysa shalay galankii dambe ayay ahayd markii qaar ka mida wasiirada somalilan ay ku baaqeen xabad joojin kadib dagaal shan maalin qaatay oo ka socday magaalada laasacaanood ee xarunta gobolka sool dadka deegaanka iyo waxgaradka gobolka sool oo arrinkaasi aan kasoo jawaabin ayaa waxaa isla saaka halkaasi ka bilowday dagaal u dhexeeya somalilan iyo dadka deegaanka ee laascaanood iyadoona gudaha magaalada iyo xarumaha caafimaadka lagu soo tuurayo hoobiyaal dagaalkan oo galay maalinkii lixaad ayaa waxaa jira khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac agaasimaha warbaahinta iyo xidhiirka dadweynaha ee wasaaradda arrimaha gudaha somalilan cabdulaahi axmed caarshe ayaa sidaani soo qoray waxaa saaka fariisimaha ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan ee magaalada laascaanood weerar kusoo qaaday kooxihii argagixisada ahaa ee dagaalka ka waday magaalada laascaanood ciidamada qaranka jamhuuriyadda somalilan way iska difaaceen waxa aanay ku sugan yihiin xeryahoodii oo difaaca ay kaga jireen ayuu yidhi xukuumadda jamhuuriyadda somalilan ayaa xalay ku dhawaaqday xabad joojin aan shuruud lahayn halka isla saakaba ay kooxihii argagixisada ahaa ay weerar soo qaadeen si aanay u dhaqangelin xabad joojinta ayuu yidhi agaasimaha hadalkan kasoo yaray somalilan ayaa u muuqda mid sii hurin doona dagaalka labada dhinac isla markaana wiiqaya xasiloonida maryaladan xuseen warbaahinta dalsan muqdisho
al-shabaab ayaa weeraro qaraxyo ku bilowday waxa ay ku qaadeen saldhigyo ciidanka dowladdu ay ku lahaayeen magaalooyinka afmadow iyo afgooye ee gobolada shabeellaha hoose iyo sidoo kale jubbada dhexe sida warkan uu ku eegayo waryaheenna cali aadan xubno ka tirsan ururka al-shabaab ayaa weeraro qaraxyo ku bilowday waxa ay saaka aroortii hore ay ku qaadeen saldhigga ciidamada dowladda ay ku leeyihiin deegaanka sabiida hoostaga afgooye ee gobolka jubbada hoose ee gobolka shabeellada hoose weerarka kadib ayaa waxaa xigay dagaal toosa oo dhex maray ciidamada dowladda iyo oo markaasi ku sugnaa saldhigga iyo al-shabaab waxaana dagaalka ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawaca soo kala gaaray labada dhinac saraakiil ka tirsan ciidamada ayaa sheegay inay iska difaaceen weerarkii kaga yimid dhinaca al-shabaab hayeeshee al-shabaab ayaa sheegtay inay la wareegeen deegaanka sabiid oo sideed kilomitir u jira degmada afgooye walow aysan jirin warar madax bannaan oo xaqiijinaya sheegashada al-shabaab dhinaca kale weerar ku bilowday qaraxyo ayaa isla saaka al-shabaab waxaay ku qaadeen saldhig ciidamada jubbaland ay ku leeyihiin degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose waxaana xigay dagaal socday in ka badan laba saacadood oo halkaasi ka dhacay lama oga khasaaraha dhimasho iyo midka dhaawaca ka dhashay weerarkaas balse waxa uu kusoo aadayaa xilli degmada afmadow ee abaabul howlgallo ka dhan ah al-shabaab ay ka wadeen wasiirka amniga jubbaland jenaraal dhuumaal iyo taliyaha ciidamada daraawiishta sareeyaga saxardiid
mahadsanid cali senatarada aqalka sare ayaa maanta akhrinta koowaad waxa ay marsiiyeen sharciyo ay ansixiyeen xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka ee soomaaliya senatarada aqalka sare ayaa akhrintaasi koowaad marsiiyey sharciyadan kala duwan oo ay saxiixeen xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka dalka gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare cali shacbaan ibraahim oo weheliyo gudoomiye ku-xigeenka labaad cabdulaahi cali xirsi timacadde ayaa maanta shir gudoomiyey kalfadhiga labaad kulankiisii tobanaad ajendaha kulanka ayaa kala ahaa akhrinta koowaad ee hindis sharciyeedka korontada qaranka iyo akhrinta koowaad ee hindis sharciyeedka hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka badda jaamac taqal cabaas iyo sidoo kale wasiiru dowlaha wasaaradda amniga maxamed cali xagaa ayaa sanatarada aqalka sare u faahfaahiyey muhiimadda labada sharci oo ay golahu hor keeneen gudoomiye cali shacbaan ibraahim oo maanta kulanka shir gudoomiye ayaa faray guddiyada golaha ee shaqada labada sharci u xilsaaran inay la wareegaan sharciyadaas kana soo shaqeeyaan
golaha aqalka sare ee soomaaliya ayaa maanta waxa ay akhrintii koowaad mariyeen sharciyo ay ansixiyeen golaha shacabka ee federaalka soomaaliya warkaas dib ayaan ugu soo noqon doonaa wasiirka korontada iyo biyaha ayaa sheegay in dalka ay ka jirto baahi weyn oo dhinaca korontada khudbad uu ka jeedinayay baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayuu ku sheegay in uu kala hadlay dowlad goboleedyada iyo sidoo kale madaxda shirkadaha korontada ee gudaha magaalada muqdisho sidii loo tayeen lahaa baahida koronto ee ka jirta dalka
la tashiyo ballaaran oo aan ka yeelanay dowladaha xubna aan la yeelanay dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka shirkadaha bixiya adeega korontada iyo bulshada rayidka qaybahooda kala duwan ayaa noo suurtageliyey in aan isla qeexno hanaanka maamul iyo midka sharci ee ugu habboon xagga nidaaminta iyo horumarinta suuqa korontada dalka kaas oo hindis sharciyeedka maanta idin hor yaalla uu dhisayo ujeeddada ugu weyn ee uu xaqiijin doono hindis sharciyeedkan ayaa ah buddhigga aasaaska sharci ee suurtagelin doona jabinta qiimaha korontada iyo ballaarinta helitaanka adeega korontada ee dhammaan dalka wuxuu hordhac u noqonayaa mashaariic baaxad leh oo ay wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha gacanta ku hayso kuwaas oo dib loogu dhisayo kaabayaasha korontada dalka hindis sharciyeedkan ayaa noqon doona dhaxal qaran maadaama ay saameyntiisu taaban doonto guri iyo goob walba oo soomaaliyeed qayb libaax qayb libaaxna uu ka qaadan doono soo kabashada waaxyaha dhaqaale ee dalka oo ay caqabad weyn ka tahay caqabad weyn ku tahay maanta in aysan heli karin koronto qiimaheeda la goyn karo muhiimadaas kor muhiimadaas kore awgeed meelmarinta hindis sharciyeedkan ayaa furaya dabar ka mida dabarada deynta ee dalka lagu leeyahay oo aad ka war haysaan mudane guddoomiye mudanayaasha sharafta leh hannaan sharci oo lagu maamulo suuqa korontada lagu laguna xakameeyo oo aan jirin ayaa saameyn maalinle ah ku leh bulshadeenna iyadoo ka sokow inta ka aradan adeega korontada ay inta kalena wajahayaan dhibaatooyin ka dhasha caqabadaha farsamo ee ka jira suuqa korontada waxaa intaas dheer in ganacsatada soomaaliyeed ee ee maalgashata adeega korontada ay si joogto ah u khasaaraan maadaama dalku uuna lahayn kaabayaasha gudbinta korontada ama mareeg qaran oo ah wax dan guud ah mas-uuliyadduna ay fuusho dowladda dhaqaale ahaan dhaqaale ahaanna ka baxsan awoodda maalgashiyada gaarka ah dhammaan caqabadahaas ayaa dhammaan caqabadahaas ayaa ayaa qasbaya xal xal dhinacyo badan taabanaya oo suurto gelinaya in la helo hannaankii maamul ee lagu wajihi lahaa hay-adihii dowliga ahaa ee shaqadaas qaban lahaa iyo kaabayaashii dhaqaale
maxay kulamada madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu ka wada dalka talyaaniga muhiim ugu yihiin howlgallada ka dhanka ah al-shabaab madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo oo muddooyinkan dambe ku sugan magaalada roome ee dalka talyaaniga ayaa kulamo la qaatay madaxda dalka talyaaniga oo uu ku jiro madaxweynaha dalkaas haddaba maxay muhiim ugu yihiin kulamada madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ka wado dalka talyaaniga howlgallada ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaab ee ka soconaya soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa markii uu tegay magaalada roome ee dalka talyaaniga waxa uu kulan la qaatay madaxweynaha dalka talyaaniga waxaana ay ka wada hadleen qorshaha la xiriira doorka dowladda federaalk ee soomaaliya ay doonayso inay ka hesho dalka talyaaniga ee la xiriira ka gacansiinta howlgallada ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaab madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale kulamo mirodhal ah la qaatay wasiirka difaaca ee dalka talyaaniga waxaana uga mahad celiyey booqashada iyo wadaxaajoodka ay yeesheen waxa uu sheegay in nabadda iyo xasiloonida soomaaliya ay aasaas u tahay nabadda gobolka iyo adduunka sidaas daraaddeedna ay ka go-an tahay dalka talyaaniga inay ka gacan siiyaan soomaaliya xoojinta amniga iyo la dagaalanka al-shabaab madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa kala hadlay wasiirka difaaca ee dalka talyaaniga xoojinta xiriirka iskaashiga labada dal ee dhinacyada amniga milatariga xasiloonida gobolka kor u qaadidda taageerada dowladda talyaaniga ee soomaaliya gaar ahaan dib u habeynta ciidamada iyo dagaalka ka dhanka al-shabaab dhanka kale madaxweynaha ayaa waxa uu la kulmay safiirka maraykanka u fadhiya hay-adda qaramada midoobey ee roma danjire kandi mccain waxaana ay ka wada hadleen qorshaha hortaminta u leh dowladda soomaaliya ee dhinacyada waxsoo saarka kalluumaysiga xoolaha beeraha iyadoo mudnaanta la siinayo sidii looga maarmi lahaa ku tiirsanaanta gargaarka bini-aadanimo looguna bedeli lahaa maalgashi dhaqaale oo horseeda horumar waara oo soomaaliya ka dhalata madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa horey ugu dhawaaqay in dagaalamayaasha al-shabaab uu ka saari doono guud ahaanba soomaaliya waxaana dowladdiisu ay guluf colaadeed oo baahsan kula jirtaa dagaalamayaasha al-shabaab madaxweynaha ayaa sidoo kale dowladaha iyo deeqbixiyaasha taageero soomaaliya taageero uga raadinaya dagaalamayaasha al-shabaab si guud ahaan looga saaro soomaaliya laakiin waxaa muuqanaya gaabis ku yimid dhinaca howlgallada marka loo eego dardartii hore ay ku socdeen howlgallada ka dhanka al-shabaab ee ka soconaya gobollada dalka gaar ahaan gobolka shabeellaha dhexe
guud ahaan warkii duhur aad duhurnimadan kala socoteen raadi ahaa dalsan waan agintaacidda warkayga seego waxa ay dib kaga baaran karaan baraheena bulshada warkan warkiisa xiga intaan ku kulmi doonno ammaano alla
wararkaad la haysaa hubsiima u helidoodiiyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel